allaha u naxariistay waxaa magaalada london maalintii shalay ahayd ku geeriyooday abwaan sahal macalin ciise oo ka mid ahaa hal abuurada sida weyn looga yaqaano geyiga soomaalida isagoo oo muddo halkaasi ku xanuunsanaa wariyaheenna saare cabdi axmed ayaa warbixin dhimashada allaha u naxariistee sahal inooga diyaarisay eebbaha u naxariistee abwaan sahal macalin ciise waxaa sannadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideeddii uu ku dhashay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasoo uu ku barbaaray waxa uuna bilaabay fankiisa xilliyadii toddobaatameeyadii isagoo sameeye heese u badan mayga walow ay jireen kuwa iyaguna maxaa tiri ah oo uu lahaa abwaan sahal macalin ciise ayaa waxaa lagu xasuusan doonaa heese caana oo ay qaadaan qaar ka mida fannaaniinta waaweyn ee ka tirsanaa kooxdii waaberi nimco cabdi aadan oo ah fannaanad u dhexday abwaanka sahal macalin ciise qaadana qaar ka mida heesihiisa ayaa iyadoo joogta magaalada muqdisho waxay iga warantay xaaladiisa caafimaad ka hor geeridiisa isaga hadda ilaa toban sano waa hadda intuu sidan yahay aniga markii hore jabuutiba waxaan ugu tegay etoobiya ku xanuunsaday oo lagu soo qabto markuu galay koomadii wuu ka baxay xamar baan keenay xamar mudduu ila joogay markii dambaa la iga sii qaaday hadda ilaa toban sano waa had intuusan hadlayna afka un baa la qabtay abeenadii xanuunka uu ku dhaca markii baydhabo laga qaaday afka un baa la qabtay dhub ismaba hadlaynba hadda ilaa toban waadi sanadkan hadda ogolaay marka walaale xanuun foolsanaa qabto ilaahay amarkiisana qiyaasi karayn hadda ifka walaale wuxuu oga tegay afar caruura laba gabdhood iyo laba wiil buu ifka oga tegay abwaan cabdidhuux yuusuf xasan oo ka mid a abwaanada ugu caansan soomaaliya ahna agaasimaha tiyaatarka wakhtigan oo ay muddo dheer saaxiib soo wada ahaayeen abwaan sahal macalin ciise ayaan weydiiyey waxa uu ka yaqaanay marxuumka geeriyooday dabeecadihiisa zahroy horta waa geeri xanuun badan inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxa weeye sahal macalin ciise saaxiib baan ahayn ka sokow banka sahal wuxuu ahaa allaha u naxariista ee nin edeb badan akhlaaq badan aad iyo aad u wanaagsan qof hadduu wanaagsan yahay ayuu ahaa runti waa tahay goormuu fanka ku soo biiray sahal goortuu fanka kusoo biiray laba yaqaan sahan sahal kooxna kama tirsanayn sahal wuxuu ahaa nin sidiisa heesaha u sameeya waxa uu sameeyana isagaa laxanka u samayn jiray isagaa muusiga saari jiray qofku waa un qaadi jiray bes iyo in koox in la tumo oo muusig tumo maaha laakiin waxa kale oo idil isagaa samayn jiray nin wuxuu ahaa aad fanka ugu jajaban hadday tahay ereyada iyo hadday tahay naaxiyada iyo hadday tahay music la saara intaba aad iyo aad nin fanaan ho buuxuu ahaa ninkaas abwaan sahal macalin ciise ayaa waxaa in badani dib loogu tabi doonaa heesihiisii masraxiyada laga qaadi jiray oo u badnaa afka mayga mar kale ayaan weydiiyey abwaan cabdidhuux taariikhdii fanayd ee sahal macalin ciise ee baha u naxariistee wallaahi heesihiisa maydahu waa badan yihiin heesaha kale oo maxaa tiri iyo may labadaba waa wa waa samayn jiray laakiin wuxuu aad u jeclaa lahajadan may ayuu aada u jeclaa yani waxaan dhihi karaaba waa ninkii hirgeliyeyba heesahaas nin dhalinyaraahu cod wanaagsan oo xasan aadan huna badanaa heesihiisuu qaadi jiray laakiin waxay ahayd ninka heesaha aad iyo aad u qiimaha badan ee may ee xasan aadan qaadan ninkii sameeyey buu ahaa ha kama banaan sheesagaa lahaa marka waxa weeye markaa sahal waagii carta ayuu nala joogay jabuuti hees ku jirtay riwaayadii darajiya xilligaa mudan isagaa codka u sameeyey marka wuxuu ahaa nin codadka ku fiican oo aad iyo aad cajaa'ib u ah sahal aniga toddobaatameeyadiibaa isuuka ii horreysay yacni ninka aad baan saaxiib u ahay nin ballanta ku wanaagsan runsheeg ah saaxiibtinimada ku wanaagsan oo cajaa'iba waa ilaahay u naxariis
nimco cabdi aadanka sokow in ay maanta tiiraanyo ehel dhow ah ay u dareemaysa geerida marxuumka geeriyooday abwaan sahal macalin ciise haddana waxay in badan soo wada shaqeeyeen marxuumka iyadoo qaaday heese uu lahaa oo qaarkood afka mayga ah waxa aan wax ka weydiiyey haddaba dabeecadihiisii gaarka ahaa intii ay taqaanay ama ay ahayd afadiisa wallaahi walaalay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun sahal nin cajiib uu ahaa runtii abwaan soomaaliyeedna waa ahaa heesihiisu way fara badan yihiin anda qaar fara badan baan hayaa wax badanba sidii heesihii huburooy oo kale iridhiim oo kale iyo heesada dambe oo wadani aho anigaba waxaan ka haya marka walaalay waa fara badan yahay xusuustiisu way fara badan tahay bilaahi abaay waxaan ku qiyaasahay maba garanaya aniga waan waan dambaabaya haddaan idhaahdo ilan mursal alla soo diray ma uusan ahayn saal dambi baa iiga imanaya laakiin nin saliim oo saabtii ou ahaa oo wanaagsan aada u wanaagsan anaaba iriba heestii xasaansa matar qaada ari ma hayo mana sugaayo iyo mana maqna hadda unbay igu ee mudan tahaan idhi aniga saal qof cajiib u ah qofaan qiyaasi kara maaha samidiisa macnaha maalinna sikin saacad ilbirigtii xumaan ee weli kama aan dareemin intaan wada noolaynayo intii ka hor ba ila anigu reebaydhabo dhan baan ahaa u bixi isaga qof markaasi sadefanaan heesihiisa waxbaan wax haddaba heesihiisii mayga maxay nooga sheegtay nimco cabdi wuxuu leeyahay hees aduudaa la dhaho hees oo macnaha oo la dhaho isagana wadani oo jabuuti aan ka qaaday hogla qubati idhe heelo waraabeen idhe jiilaan rugshay leedahay habriidnay gaboobni idhe heese badan aduudaa heese badan oo maxaa jira imay oo aniga aan u hayaa jirta oo lagu xusuusta ba ida heese maxaa jira ahaa kamid oo la yidhaahdo caqliga u soo noqo cilmiga wax noqo umad cayra cirweynidu dadkeedu waa kuceeb annaga colaad baaba nool heese badan baa jira walaalay oo hadda aan soo koobi karin wax ku qiiroonaa insha allah kasakow inuu ahaa abwaan sahal macalin ciise abwaan curiya miraha heesaha haddana waxa uu hibo u lahaa sidoo kale inuu saaro laxanka heesaha iyadoo ay jireen kuwa isaguba uu ku luuqeynaya heesaha
aad iyo aad bay umahadsan tahay sahre cabdi axmed oo nala socodsiinaysay warbixin ku saabsan geeridii allah u naxariistay abwaan sahal macalin ciise oo maalintii shalay ahayd ku geeriyooday magaalada london